safaaradda soomaaliya ee dalka hindiya ayaa beenisay in wax xukun ah lagu riday dhalinyaro soomaali ah oo dhan ilaa boqol iyo sagaal iyo toban oo dalkaasi hindiya ugu xidhan eedo la xidhiidha burcadbadeednimo safaaraddu waxay sheegtay in warka ku saabsan dacwadda dhallinyaradaasi ay si khaldan u tebiyeen warbaahinta hindiya iyo qaar ka mida kuwa soomaalida haddaba waxaan khadka telefoonka ee new delhi ku waraystay safiirka dalka hindiya u fadhida soomaaliya ama safiirka soomaaliya u fadhiya dalka hindiya ebyan ladane saalax waxaana ugu horreyn weydiiyey xaaladda dhabta ah ee maxaabiistaasi iyo sida ay tahay
voice america iyo ismaaciil horta dhammaantiin waa idin wada salaamay aada baad umahadsan tihiin inaadna soo raadiseen warkaan xaqiiqiisana aan idiin sheegno wax xukun ah oo dhacay ma jiraan maxkamadda waxa weeye arrinteeda weli way socotaa arrintii maadaama ay weli socoto oo maaragtay broseska u socdo dhalinyarada u socdo waxa weye wararkan la shaaciyey oo saxaafaddu ay qortay oo maaragtay dadkii lagu khalkhalgeliyey waalidiintii eheladii iyo dadkii maaragtay soomaaliya jo lagu khalkhalgeliya waxba kama jiraan weli maxkamaddii waa socotaa wax go-aanana lama gaarinin marka go-aanka la gaaro oo maaragtay maxkamaddu ay soo saarto go-aan rasmi a soo saarto baynu si fiican uga wada hadli doonaa laakiin maanta waxaanu sameynay bresslis yar oo maaragtay arrinta ku saabsan iyo bresslis kaleeto oo ninkii looyarka u ahaa maxaabiista u ahaa oo faamilkoodii ay u doorteen inuu looyar u noqdo uu isagana uu bresslis ka sameeyey arrintan iyada ah marka warkan warbaahinta qorayso ee maalmahanba ku jiray ee siyaabaha kala duwan looga hadlay waxaad leedahay waxba kama jiraan warkaasi waxa weeye si khaldan bay wax u fasirteen warkaasi waxba kama jiraan maxkamadduna ilaa iyo hadda xukun ay riday ma uu jiro goor baa la filaya in xukun la rido brocesska wuu socdaa labaatankii bishay ahayd markii la geeyey waraaqaha dadka laga laga qabtay soddonka bisha waxay filayaan in laga aqbalo oo maaragtay jawaab ay helaan waxay qaadan kartaa muddo bilahoo kaleetay qaadan kartaa inta jawaab laga helayo ama xukun idhacahayo sida uu noo sheegay qareenka marka weli waa arrin maxkamad ku jirta oo eedeysanayaashaasina waa xukun sugayaal waxa weeye waa sidaas sidaas sidaad u tiri weeyaan waa xukun sugayaal waana maaragtay maxkamadeena arrinta ku socotaa in laga hordego ama la carqaladeeyana wax wanaagsan ma aha safiirka soomaaliya u fadhida dalka hindiya ebyan ladane saalax oo aan khadka telefoonka ku wareysanaya iyadoo ku sugan new delhi